alxamdu lilaahi xaqa xamdih walahu shukru calaa nicamihi wa aalaa'ih uma asalaatu wasalaamu calaa cabdillaahi warasuulih muxamadi wacala aalihi wasaxbih waslama tasliima kasiira ama bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah waxaa ka mid ah dadka muslimiinta caqiidadooda ana alxalaala huwa maa xaramahu llah maa axalahu llah wa ana alxaraama huwa maa xaramahu llah xalaali inay tahay waxa ilaahay u xalaaleeyey xaaraamina inay tahay waxa ilaahay subxaana wa tacaala u mamnuucay arrinta xalaalaynta iyo xaaraantimayntu inay tahay xaq ilaahay subxaana wa tacaala uu la gaar yahay oo malaa'igtu aanay la wadaagin oo nebiyadu aanay qayb ku lahayn oo dadka kale aanay shuqul ku lahayn ayuha almuslimuuna cibaad allah waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu xaaraantimeeyey ee xaaraannimadoodu ay tahay mid ku cad kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mida waxaa loo yaqaano alribaa noocyadeeda kala duwan oo ay ka mid tahay oo si gaara qur-aanku u sheegay ribada la yidhaahdo riba aljaahiliya ama riba dayn uu macnaheedu yahay qofka marka wax la amaahinaayo in shardi looga dhigo hadhow dheeraad inuu soo raaciyo sidaynu ogsoonnahayna waata ay ku dhisan yihiin albunuuku ribawiya bunuugta ribada ku shaqaystaa waxbay amaahdaanoo wixii dadka ay ka amaahdeen bay ku shaqaystaan waxaanay marka hore kula heshiiyaan inay dheeraad u saarayaan waxaa dadka ay ka daynsadeen iyaguna dadka ayay wax amaahiyaan waxa ay amaahiyaanna waxay shardi uga dhigaan oo dadka marka horeba ay kula heshiiyaan dheeraad iyo ziyaado qofku hadhow inuu soo raaciyo deyntaa markuu soo celinaayo ribada xaaraannimadeedu ma aha arrin maanta u baahan dood culima ayaan ka doodi karin iska daa dadaan culimo aan ahayn shareecadana waxba aan ka aqooni inay ka fatwoodaan ama ay ka hadlaane ilaahay baa subxaana wa tacaala ku uhi fi lqur'aani alkariim aladiina yaakuluuna alriba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabathu shayطaanu min almas dalika bianahum qaaluu inama albaycu mihlu alriba waaxala allahu albayca waxarama alriba faman jaahu mawcidatu min rabbihi faintaha falahu ma salaf wa amruhu ila allah waman caada faulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun ilaahay wuxuu leeyahay kuwa ribada isticmaala maalinta qiyaame dadka marka la soo saaro waxaa la soo saarayaa garoomada qiyaamo ay imanayaan iyagoo wata calaamo tusinaysa inay ahayd calaamo tusinaysa inay ahaayeen riba qaatayaal riba cunayaal riba ku shaqaystayaal calaamadaasi waa maxay iyagoo sidii wax waalwaalana oo derderana oo kacaa kufaaya ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu soo saaraya arrintaa maxaa sababu ah ilaahay bay ku been abuurteen oo waxay yidhaahdeen iibka ilaahay waa xaleeleeyey ribadu waa isku mid labadaba maslaxo iyo danbaa ku jirta labadabana faa'iido iyo horumar ayaa lagu gaadhayaa arrintuna sidaa ay u sheegeen maaha ilaahay subxaana wa tacaala iibka waa xalaaleeyey wa axala allahu lbayc ribadase ilaahay ma xalaalayn wa xarama ariba qofka waana xagga ilaahay ee uga timaado iyo xagga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysan ee iimaankaasi uu ku kalifo ribada inuu ka hadho wixii intaa ribada la xaaraantimayn ka soo galay lagaga daba tegi maayo arrinkiisu ilaahay buu u yaallaa inta la xaaraantimeeye dabadeed qofka ku noqda fa ulaa'ika asxaabu nnaar hum fiiha khaaliduun wa ahlu nnaar qofka ilaahay baa sidaa yidhi qofka ribadii oo uu og yahay inay xaaraan tahay oo loo sheegoo lagu waaniyey dib ugu noqdee isticmaala ama isagu ha qaato ama isagu ha bixiyo ahlu naarku ka mid yahay buuhi ilaahay subxaana wa tacaala hadduu xalaashado uu ku waariya weligiiba ka soo bixi maayo haddii kalena naar mid mutaystay buu noqonayaa maxaad u malaynaysaa ka u dooda ribada ama isagu ruqseeya ee idan iyo ogolaansha bixiya ee yidhaahdo waa la furan karaa goobo ganacsi oo ribada ku shaqaysanaya mar kale ilaahay wuxuu ihi yamxaqu llahu riba wayurbi sadaqaat wallahu laa yuxibu kula kafaarin ahiim ilaahay ribaduu tirtiraya uu baabiinaya maalka xalaashee sadaqada laga bixiyana waa barakaynaya ilaahay ma jecla mid kasta oo kufri badan oo nicmada ilaahay ka kufriya oo dembi badan ilaahay wuxuu tilmaamay ribadu inay tahay wax bilaa baraka marka koowaad oo si tallaabo tallaabaa u baaba'aysa wuxuu ilaahay tilmaamay inaanu jeclayn qofka ribada ku shaqaysanaaya ama cid kula tacaamulaya ilaahay wuxuu ku sheegay kafaar mid nicmada ilaahay dafiristeeda badiya ilaahay wuxuu ku sheegay ahiim mid saasoo kale dembiile ah mar kale ilaahay wuxuu sheegay ribada dadka muuminiinta iimaanka iyo alla kacabsiga waajibka ku ah inuu ka celiyo yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah wadaruu maa baqiya min ariba muuminiintaay waa iimaanku ha idin xidho ilaahay ka baqda subxaana wa tacaala oo diintiisu ha idin xidho wadaruu maa baqiya min ariba aayaddu markay soo degtay ribada xaaraantimaynaysaa wixii riba idinka maqnaa ka taga weeyaan macnaheedu iska dhaaf mid cusub inaad bilowdaan in kuntum muminiin haddaad muminiin tihiin macnaheedu waxa weeyaan qofka ribada isticmaalaya isagoog inay xaaraan tahay ma aha muumin iimaankii waajibka ku aha u dhamaystiran yahay waayo haddii kale iimaanku waa ka celin laha arrinkaa fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih haddaydaan sidaa yeelino ribada aydaan ka hadhin waxaad ogaataan inuu idinku soo wajahanyahay dagaal xagga ilaahay ah iyo dagaal xagga nebiga calayhi salaatu wasalaam idinkaga iman doona wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum aayadahan oo dhami waxay ka hadlayaan ribadayn waa riba ribalbunuuk haddaad toobad keentaan idinkoo marka hore dad wax amaahiyey maal ziyaadana u shardiyey raasamaalkiini ayuunbaad leedihiin ziyaadada inaad qaadataan xaaraan bay idinka tahay laa tadlimuuna walaa tudlamuun cidna ma dulmiyi kartaan ilahay halkaa wuxuu ku caddeeyey ribadu inay dulmi tahay inaad tidhaa boqol doolar baan ku amaahinayaa boqolkiiba saddex boqolkiiba shan boqolkiiba toban ka badan ka yar soo raaci waa dulmi qofka aad dulmiday aada wax amaahisay waayo maxaad ku mutaysatay lacagtaa ilay waynu ognahay oo lacagi iskeed uma taranto waa caqiim waa madhalays lacagtu lacagi waxa ay lacag kale ku soo saartaa waa shaqada qofku uu ku qabto shaqadiina qofka la amaahiyey baa qabtay kan lacagtiisu waa ma dhalaysoo waxa ma dhalin shaqana kumuu qaban muxuu markaa ku mutaysanayaa ziyaadan iyo dheeraadkan waa dulmi qofkaa lacagta amaahiyey uu u geystay ilaahay baa caddeeyey inay dulmi tahay ilaahay subxaana wa tacaala siyaabo fara badan buu u sheegay waxa loo yaqaano ribadu inay tahay wax fool xun waxaa ka mida ilaahay inuu ugu baaqay cidda ribada waxaa la dhaha ku tacaamushay inay ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keenaan oo ay ka soo noqdaan nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiid aada u tiro badan buu kaga hadlay ribada oo dhinacyo kala duwan weliba ka taabanaysa mar rasuulku wuxuu sheegay ribada qofka isticmaalaya iyo cid kasta oo ku caawisaaba inay nacdalan yihiin wuxuu hi jaabir ibnu cabdillaahi lacana rasuulu llahi aakila riba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayhi wa qaala hum sawa rawaahu muslim wuxuu nacdalay ribada ka cunaya manaa ka isticmaalaya ama ha cuna ama ha gashado ama guri ha ka dhisto iyo ka siinaya ee bixinaaya iyo ka u kala qoraya iyo ka markhaatiga ka ah waxaanu hi dhammaantood waa isku mid xagga dembiga dhammaantoodba riba ayay faraha la galeen kabaa'irta iyo dembiyada u waaweyne waxalaaga nebi maxamed markuu tiriyey sida bukhaari iyo muslimba wariyeen min xadiidi abi hurayra ribada wuu ku daray wuxuu rasuulku sheegay inay sababu noqonayso ciqaab guud oo ummadda ribadu ay ku dhex faafto ilaahay subxaana wa tacaala uu ku ciqaabo nabadgelyo daro khilaaf xanuuno sicir barar duufaano dabaylo waa idinka arkay waxaa haysta muddo yar markaynu joognoba waxaynu maqalnaa duufaan heblaayo la yidhaahdaabaa ku dhufatay maraykanka duufaan heblaayo la yidhaahdaabaa ku dhufatay wadamada yurub mid ka mid a sicir bararka ka dhaca in fara badan baynu maqalnaa waa xarbun min allahi tabaaraka wa tacaala waa dagaal xagga ilaahay ka socda wuxuu yihi rasuulku sa ibnu cabaas ka wariyey ida dahara zina wariba fii qaryatin faqad axalluu bianfusihim cadaab allah rawaahu alxaakim biisnaadin saxiix haddii ribada iyo zinadu ay ka soo ifbaxaan deegaan waxay sabab u noqdeen ilaahay cadaabkiisu inuu ku dego ifbaxa ribadana waxaa ka mida in loo furto goobo ganacsi oo ruksad iyo liisan loo haysto oo boodhar waaweyn lagu dhajiyo oo xayeysiis loo samaynaayo oo magacaasi xambaarsan oo aan lala dhuumanahayn lana qarsanahayna ilaahay cadaabkiisa ay noogu yeedhayaan kuwa albunuuku ribawiya ay noogu yeedhayaan ee ku baaqaya ama difaacaya ama le waxtar iyo maslaxa ayay noo leedahay wallaahi hadday ribadu waxtar iyo maslaxa ay noogu jirto iyo nafci iyo horumar allah ayna abuure bay nagama xaaraantimeeyeen muxuu ilaahay ku falayaa subxaana wa tacaala wax waxtar inaga inoolo waxtarkiisu inoo badanya inuu inaga mamnuuco ilaahay waa almaalik waa alghaniy meel ay u buuxinaysaa ma jirto laakiin ilaahay subxaana wa tacaala inaga ayuu inoo naxariisanaya wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sawiray qofkii ribada cuni jiray sida uu noqonayo marka uu dhinto waxaa nebi maxamed la tusiyey nin webi dhiiga dhex dabaalanaya mid kalena webiga dhinaciisa dhagaxaan ula taagan yihi markuu is yidhaahdo allayle webigii dhiiggaa hadduunbaad ka baxday ayuu dhagaxantaa afka kaga ridaynaya oo kaga garaacaya deetana halkii ayuu ku noqonaya markuu rasuulku malaa'igtii waday weydiiyey ninkaa waxay dhan waa akilu riba bukhaari baa wariyay bi hada lafd warawaahu alimaamu axmed mukhtasara wuxuu rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam sheegay ribadu inay ka daran tahay zinada dirhamu riban yaakuluhu rajul wahuwa yaclam ashaddu cinda allahi min sittin wa halaathiina zaniya hal dirham oo ribaa oo ninku uu cuno isagoo garanaya ayaa lix iyo soddon zina ka daran buuhi rasuulku imaamu axmed baa wariyey wasaxaxu alimaamu alalbaniyu raximah llahu tacaala fi saxiixa wuxuu rasuulku inoo sheegay ribada waxaa la yidhaahdaa marka hore ha uba muuqato inay maalka badinayso uu ku kobcaayo dhaqaaluhuna kor ugu kacayo oo uu ku siyaadayo laakiin wuxuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam waxay ku dambaynaysaa inay tahay ilaa qila yaraan iyo faqri iyo dhaqaalo baaba iyo sicir barar imaamu axmed baa wariyay min xadiidi cabdillahi bni mascuud radia allahu canhu qaala ibnu kaiir wa hada min baabi almucaamalati binaqiidi lmaqsuud qofka ribada bixinaya ka qaadanayaaba xoola kororsaday islahaayeen laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u diidu ka mamnuucay markii ay xoola ku dooneen iyo arsaaq ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku abaalmariyey waxay doonaya waxa ka soo horjeeda wayna xoolo u kordhaan daaye nuqsaan iyo faqri iyo baahi joogtaa ayay ka qaadaan wuxuu hi macmar samictu anahu laa yaأti calى saaxibi الriba arbacuuna sana xataa yumxaq waxaan maqlay buu uhi qofka ribada ku tacaamule ku shaqaysanaya afartan sannadood inaanu nabad ku daaqin ee ribada cadaabkeedu adduunyada uugu yimaado wa qaala thawriyu raximah llah qad ra'aytuhu imaamu thawri wuxuu yihi arrinkaa waan arkay wa naxnu yaa cibaad allahi qad ra'aynaa dalik inaguna waynu aragnay wa idinka arkaya bunuugta waaweyn ee milyaaraad doolaaraad ku shaqaysa oo la odhanayo usbuuc ama muddo kooban ayaa dumitaan xagga dhaqaalihii bangigaasi uu ku dhacay meesha laga haystana aanay garanahayn laakiin inagu haddayna dad muslimiin ah oo ilaahay kitaabkiisa rumaysan iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa inaynu fahanno arrintaasi inay tahay ciqaab ka dhashay ribada waxaa dadka qaarkood maanta ama ganacsata ha noqdaan ama caamatu naas ha noqdaan dadkaasi guud dadka ribada iyo bunugta ku shaqaysanaysa u ololaynaya waxay ku odhanayaan dhaqaalaha waddanka ayaa kobcaaya in yarunbaa maanta lacag haysatee lacagtaasaa baahaysoo dadka gaadhaysa waxaynu leenahay ribada waxaa la yidhaahdaa waxay la mid tahay bararka infectionka uu keeno muxuu ku dambeeyaa ma dhibaato mise waxtar qofka yidhaahda ka warrama markuu barar isku arko maasha allah waa naaxay oo hilibbaa ii kordhay saasoo kaley ka dhigan yihiin kuwa le ribadaa dhaqaale lagu helayaa oo horumar waxa weeyaan lagu gaadhayaa saradaankay la mid tahay jidhka ku dhaca waa saradaan xoolaha gala iyo maalka dadka dhakhaatiirtu waa kuwa u maaro waaye ribaduna waa kansar maalka gala oo dhaqaalayahanku maanta ay u maaro waayeen oo iska dhaaf dad kitaab ilaahay soo dejiyey haystee kuwa buudiyiinta ee sanamka buuda la yidhaahda caabuda iyagoo weliba dhaqaalahoodu uu badan yahay markay arkeen ribadu dhibaatada ay leedahay ayaa waxay yidhaahdeen faa'iidada saaran ribada waxaanu ka dhignay sifir sida jabaan oo kale sifir eber baanu ka dhignay waxba la-aan waxay iska ilaalinaya inay yidhaahdaan ribadu waa xaaraan oo muslimiinta ay waafaqaan markaasaa dadkii muslimiinta ee lahaa kitaabkan aanu rumaysanay le waaxalla allahu lbayca wa xarama ariba ay leeyihiin ribaa horumar lagu gaadhaya oo dhaqaalay noogu kordhaya oo faqri iyo baahi aynu kaga baxaynaa oo sicir bararka mararka qaarkood dhulkeenna ka dhaca dawow noqonaysa ribada waxaa la yidhaahdaa dhibaato fara badan bay ku keentaa dhaqaalaha bani aadamka iyo horumarka ganacsiba dhibaatooyinkeeda waxaa ka mid a waa sababun ra-iisiyun min asbaabi khalaa'i sicr waa sabab xoog badan oo ka mid a asbaabta keenta sicir bararka waxaa isweydiin kartaa say taasi ku dhacaysaa taasi waxay ku dhacaysaa qofkii ganacsadaha markuu bangigaa tago ee lacag uu ka soo amaahdo lacagtaa uu ka soo amaahdayna lacagi ay saaran tahay hadhow laga rabo inuu raaciyo alaabta marka uu geliyo uu ka ganacsanayo lacagtaa waxay noqonaysaa waxa uu ku xisaabtamayaa marka koowaad raasamaalkiisii alaabtaa ka galay iyo kharashkii soo raacay mar labaadka siyaadadii iyo dheeraadkii bangigu uu saaray boqolkiiba shan boqolkiiba toban intay doonaysa ha noqoto mar saddexaadka isagu wuxuu ka macaashaayo taa markaa maxaa ka dhalanaysa inuu isaguna dallaco sicirka iyo qiimaha waxyaabaha uu iibinayo iyadaa markaa sicir bararka wadata sidaas oo kale ribadu waxay sabab u noqotaa albataala shaqa la-aan dadka qaarkood baa laga yaabaa ee masalada aan fahamsanayn in lagu yidhaahdo marka bunugta ribowiga waddankeenna laga furo fursadaha shaqo ayaa fara badan ee taasina sax maaha bal shaqo la-aan bay keentaa waxaa loo yaqaano ribadu waxaad isweydiin kartaa shaqo la-aan siday ku keentaa shaqo la-aanta waxay ku keenaysaa qofkan xoolaha haysta ee bangiga furanaya ama muasasada maaliga ah ee xoolaha ka shaqaysa isagu muxuu samaynayaa lacagtiisi unbuu kiraynayaa isagu oo qofuu ka kiraynaya kiradaa lacagtiisi unbuu guranayaa isagu waana kiro xaaraan ah oo lacag in la kirayo shareecada islaamkuma ogola sidaad maqasheen wuxuu ka gaabsanayaa isagu lacagtiisa inuu geliyo mashaariic ummaddu ay shaqo ka hesho warshado samayn maayo beerano qodi maayo wax kale oo ummaddu ay shaqo ka heshana samayn maayo lacagtiisii buu halkaa ku haystaa kaamahda ribada usoo doonto wuu siinaya lacagtiisana wuu dul dhiganaya damaanaad adagna wuu ka dhiganaya maxaa shaqaale iyo warshado iyo wax soo saar kaliyo waxaa maxaa ku kalifaya inta in laeg baa markaa ka shaqaynaysa muasasadiisa dad tiro yar soo maaha lacagtiisaasi hadday baahi lahayd oo mashaariic kala duwan uu gelin lahaa ummado dhan ayaa shaqo ka heli lahaa markaa shaqo abuur ma samayse shaqaday la dagaalantaa ribada waxa la waxay sabab u noqotaa israaf oo isaguna dee dhaqaala burbura siday sabab ugu noqotaa waxay sabab ugu noqonaysaa ribada bahashi la odhan jiray maanta adduunyadan aynu ku noolnahay si sahlan baa laysu siinaya waaba laguugu baaqaya waa lagu gacan haadinaya kaalay qaada baa lagu leeyahy bani aadamkana baahidiisuma dhammaato wuxuu arkayaa gawaadhi wuxuu arkayaa lacag la xayaysiinayo hunguri baa gelaya isagoon kuba xisaabtamin ma iska bixin kartaa buu iska qaadanaya isagoon baahi adag u qabin ayuu iska qaadanaya dabeetana deyn buu naftiisii ku culaysinaya israafkuna halkaasuu ka soo gelaya dadka ashkhaasta ah ee deynta ribadaa qaata noloshooda waxay ka dhig ka dhigtaa ribadu xayaata shaqaa nolol kadeed bay ka dhigtaa si sahla bay marka hore u qaataan marka ay qaataan ay aasmaan ee midiba mid siyaadaba siyaado ay ka daba timaado noloshoodu waxay noqotaa nolol deganaanshiya raaxadii ay ka maqan tahay waxay noloshoodu noqotaa nolol ku dhisan warwar iyo walbahaar noloshoodu mid ku dhisan baqo iyo argagax nolosha noocaasina si fiican bay uga muuqataa maanta dhulka gaalada ee ribadu agtooda ay xalaasha ka tahay dadka oo dhami waa dad waa dad madyuuniina oo gashi lagu leeyahay fikirkii iyo warwarkii arrintaasi ay keenaysana u haysto arrintaana iyaga laftooda ayaa sheegay waxay yidhahdeen markay ka warramayeen qofka fallaaxa beeralayda ee hindiga ah yuuladu lfallaaxu wa huwa madiin wuxuu dhashaa ninka hindiga ee beeralayda ahi iyadoo dayn lagu leeyahay dee waalidkii baa dayn lagu leeyahay wayaciishu wahuwa madiin noloshiisao dhan wuxuu ku dhammaystaa dayn iska daba imanaysa wayamuutu wahuwa madiin waxaanu dhintaa iyadoo gash iyo dayn lagu leeyahay ribadu waxay sabab u noqotaa weliba riba dayn waxaa loo yaqaanaa alkasaad inuu ganacsigu istaago waxba ay kala socon waayaan waayo qalaagii aynu sheegayniyo sicir bararkiibay keenaysaa mar hadduu sicir barar uu dhacana wax iibsiga ayaa yaraanaya wax iibsigu markuu yaraadana wax soo saarkii baa yaraanaya oo shaqaalihii baa yaraanaya oo shaqa la-aantii ayaa iyaduna dhulka ku badanaysa waxaa loo yaqaano ribadu weliba ribada bunuugtu xoolaha muslimiintay gacanta ka gelisaa cadowgooda waxaanoo bunuugaba qaar baa madaxu ah gaaladu ay leeyihiin oo ay ku faruur xidhan yihiin oo ay ka amar qaadanayaanay ku khasban yihiin inay la tacaamulaan markaa si aan laba dareemahayn bay xoolihii muslimiintu u tegayaan dhulka gaalada oo dabeeta gaaladu siay doonaan ay ka yel markay doonaanna way dafirayaan markay doonaanna waa bangigiibaa kacay bay odhanayaan oo xoolaba lama hayo markay doonaanna waa ka faa'iidaysanayaanoo xoolihii muslimiinta inta ay wax ku soo sameeyaan ayay muslimiintii dib uga iibinayaan markaasaa weliba laga ya inay amaahiyo aanay dheeraad saaraan oo saddex jeer ay ka faa'iidaan xoolihii uu lahaa qofka muslimka ah muslimiintii lahaana waa ka qatan yihin waana ka hor horumar laayiin dowladuhu haddii ay wax amaahdaan dhibaato fara badan bay ku keentaa waa mid dhaqaalayahan oo dhami ay garanayaan walihaada dadka doonaya dhaqaalaha waddankooda inay horu mariyaan amaahda ribowigaa laanta lacagta adduunyada iyo albanki duwali waxay yidhahdaan iyo ay bixiyaan way iska ilaaliyaan oo way iska mamnuucaan lacagta waddankaasi inay afka ciidda darto bilaa qiima ay noqotay keenaan waxaa kaloo arrintaasi ay keentaa sicir barar waxay arrintaasi keentaa dowladda xataa siyaadadeedii inay lunto iyo madax bannaanideedii ilay gashi fara badan baa lagu leeyahay qofkuna wuu baqanaya wuu habranaya mar haddii gashi iyo dayn lagu yeesho waxyaaba fara badan oo aanuu damiir diintiisa iyo damiirkiisu toona marka hore aanay u oggolayn ayuu samaynayaa lagu dirqinayaa waxaa kaloo ay sababtaa dowladii markay qaadato ribo waxaa laga sugayaa daynta raasamaalkaa la siiyey iyo ziyaadadiiyo dheeraadkii la saaray halkay ka keenaysaa dowladdu shacabkii miskiinka ee ku hoos noolaa iyaduna waa inay cadaadis saarto oo jeebabka fuqarada ay ka soo saarto ribada iyo ziyaadada iyo dheeraadka laga sugayo laga doonayo oo dadkii la saara cashuur culus iyo waxyaaba aanay qaadi karin oo nafta loogu keeno waxaa loo yaqaano ribadu waxay leedahay dhibaatooyin xagga akhlaaqda ah adraar akhlaaqiya waxaa ka mid a ribadu qofka waxay ku beertaa xubulmaal inuu noqdo qofkii qof xoola aada u xoolo jecel ribadu waxa ay qofka ku beertaa waxaa loo yaqaanaa aljashac waa hunguri weyni inaanu ilaahay xurumaadkiisa ilaalin oo ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkiisa iyo axkaamtiisa sharcigaa uu ku dul istaago si uu u gaadho maal jacaylka ama maalka jacaylkiisa ribadu ay ku beertay ribadu waxay ku beertaa cidda ku shaqaysanaysa dadka muslimiinta ah ee walaalahooda ee ducafada ee baahan baahidooda iyo xanuunkooda inaanay u damqan bal baahidooda ay ka faa'iidaystaan ile qofka waxaa mahanaya waa qof ay baahi u geysay inta badan baahidiisii baa laga faaidaysanaya halkii loo naxariisan lahaa ee lagu ixtisaabi lahaa ilaahay ajar lagaga raadin lahaa in wax la siiyo lagu sadaqadaysto amaba se qardi xasana la amaahiyo amaah wanaagsan oo ilaahay ajar lagaga doonayo waxba aan la saarahayn wuxuu noqonayaa qofku qof anaani oo tiisun eeganaya ummaddana teeda aan eegahayn ribadu waxay keentaa qofka faqiirka ee miskiinka ah ee la amaahiyey intaasoo dheeraadana la saaray inuu dulmi tirsado dabeetana xiqdi iyo colaadi qalbigiisa ay u gasho dadka ku shaqaysanaya bal waxaa laga yaaba bulshada gebigeediiba inuu naco qofku markuu kadeed dareemo qofka faqiirka ee ribada ku tacaamulaya ama mid kastoo ribo ku tacaamulaya isagoo garna inay xaaraan tahay akhlaaqiyaadka xun ee ku beerta waxaa ka mida inay u sahlanaato ila xaaraanta cadba wuu badheedhe xaaraamaha kalena inuu badheedho waxaa loo yaqaano ribadu dhibaatooyin bay bulshada ku keentaa dhibaatooyinka waxaa ka mida bulshadiibaa qaybsamaysa riba ku shaqaystayaal xoolo badan ribadaa ku helay iyo dad baahan oo waxba aan haysan ayaa bulshadu ay u qaybsantaa waxa ay ka dhigtaa ribadu dadka amwaasha faraha badan haystee ribada ka shaqaysanaya koox yaroo ummadda inteeda kale ku takrifalaaya oo laga yamacaa dowladda lafteeda dhinacay doonayaan inay ujeediyaan waayo xoolihiibay iyagu haystaan awoodda aha iyo dareenkii nolosha nolosha adduunyo marka dadkii inay ku takrifalaan bay keentaa oo ay ku taxakumaan oo dhinacay doonayaan ay ujeediyaan waxay ribadu keentaa in bulshada dhexdeeda laga helo koox ka mid ah oo iyagoon dhididin iyagoon daalin iyagoon tabcan oo shaqaysan oo guryahooda iyo xafiisyadooda quruxda badan iska fadhfadhiya xoolihii ummadaba urursado jeebka ku shubtay ummadda intii kalena ay ka baahan tahay halkii xoolahooda maalgelin ay ku samayn lahaayeenoo mashaariic dhaqaale iyo horumarineed oo wax soo saar ummadda u yeelata oo ummaddu shaqo ay ka hesha ay ka samayn lahaayeen dabeeta taasi waxay keentaa isnacayb bay keentaa ummaddii inay isnacdo arrinta noocaasa ay isku nacdo ribada waxaa la idhaahdaa waxay keentaa macruufkay dishaa iyo iskaashiga oo dadkii xoole haystay macruufba samayn maayaan qofkii deyn weydiistaba waxay leeyihin deynta waa ku siinana laakiin intaasaa lagu saarayaa ixsaan ma jiro tacaawun iyo iskaashiro ma jiro iyo istaakulayni meesha waa la kala shaqaysanayaa shilin kastoo aad qofkaa weydiisato dheeraad buu waxa weeyaan uu saaraya taasina waxay keenaysaa bulshada inay furfuranto oo ummaddu ay iskhilaafto oo ummaddu ay noqoto ummad isnacab mar haddaan waxba laysku tarahayn oo meeshii la yska shaqaysanayo una qofkii faqiirkaa ee baahnaa baahidiisa laga faa'iidaysanayo ribadu waxay kobcisaa bulshada dhexdeeda anadar almaadiya aragtida adduunyo eeg taasay kordhisaa oy kobcisaa waxaanay dishaa annadra ruuxiya qofku inuu noqdo qof iimaan leh oo khushuuc leh oo ilaahay ka baqanaya oo aakhira ay u muuqato oo dadka u naxariisanaya oo u turhaya taana meesha ayay ka saartaa waxaa loo yaqaano ribadu wax allaale wax faa'iidaa oo ummadda ay u leedahay ma jirto wixii faa'iido lagu sheegana waxaa ka badan dhibaatadeeda ayaa ka fara badan beled kasta oo waxaa la idhaha ribadu ay ka hana qaadaana dhibaato ka qaadaa ilaahay ile kama qarsoono waddankaas maxqigii ilaahay baa daba socda yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat ilaahay baynu rumaysanaynaa inagu oo inoo sheegay ribada inuu baabi'iyo iyo meesha ay gashaba nebi maxamed baynu calayhi salaatu wasalaam rumaysanaynaa oo inoo sheegay ribadu marka hore hadday qofka ula muuqato xoolihiisa inay badinayso inay ku dambaynayso xoolo yaraan iyo faqri iyo nuqsaan in kunaa mu'miniina billaahi wa birasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa aynu rumaysanno dad fara badan oo bulshada ka mida oo laga yaabo inay ganacsatan yihiin oo laga yaabo inay yihiin dad masaajidada camiro safka hore ku tukanaya ayaa laga yaabaa si sahlan inay u yidhaahdaan ribada dan baa inoogu jirta caalamkan la xidhan iminkaba kama xidhnin caalamka xidhi waynu leenahay caalamka inaguna u baahanay isaguna waa inoo baahan yahay haddaba xidhiidh baynu la leenahay dhaqaale waxna waa ka iibinaa waxna waa inaga iibsadaan waxna inagama xumaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka qofku waa inuu ka fiirsado hadalka u odhanaayo inuu idhaa ribada maslaxad baa inoogu jirta macnaheedu waxa wayaan ilaahay run noomu sheegin nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam noomuu hagar bixinoo run noomuu sheegin ee waxaa run sheegaya kuwa sheeganaya inay cilmiga dhaqaalaha wax ka yaqaaniin ila ribada faa'iide iyo horumar dhaqaale ayaa lagu gaadhaya oo albaabada caalamka ayaa inoogu furmaaya meel inoogu furmaysaa ma jirto waddamada qaarkood oon inaga fogeyn oo bunuugta ribowiga ay ka furan yihiin markaad waraysato dadka shaqaala weliba shaqaala hoose ahi waxay qaataan mushahar aada u fara badan oo waddankeenna dadka jooga mushaharka ay qaataan weliba kuwa ugu sarreeya la odhan karo waa la mid ama waa ku dhowi koodii ugu hooseeyey iyo keenii ugu sarreeyey ayaa isku mid ama isu dhowdhow haddana waxay ka cabanayaan nolol adag waxa nolosha adkeeyena waa ribada wax kala maahe waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa ilaahay baa nolosha ku adkaynaya cidda ilaahay subxana wa tacaala sharcigiisa khilaafta ee ka jeesata weliba iyadoo loo sheegaayo fattaquu llaha yaa cibaad allah dowladdu ilaahay ha ka baqato oo ribo yaana albaabada u furin ilaahay baa weydiinaya subxaanahu wa tacaala hawadoodana yaanay ka raacin ilaahay diintiisa iyo sharcigiisa baarlamaanku ilaahay ha ka baqdo oo ribo yaanu rukso siinin iyo idan iyo fasax ganacsatadu ilaahay ha ka baqdaan oo ganacsatada qaarkood ba waxay leeyihiin dadkii kale waxna amaahinayay baa lacag fara badanna saaraya marka kuwan soo socdaa keenaya ama jaban xaaraani waa xaaraan ribana waa ribo ama ha badnaato ama ha yaraato war xoolaha ilaahay idin siiyey iyo tacabka xalaasha ah ha iska gelinina xaaraan oo ha iskaga darina oo ha iska najaasaynina dumarkiina iyo ubadkiina iyo naftiinana xaaraan ha ku quudinina nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam yidhi ayumaa laxmin nabata bixaraam fannaaru wlaa bihi sida kacb ibnu cujra uu ka wariyey hilib kastoo qofka xaaraan kaga soo baxa naarta ayaa u mudan inay cunto markaa naftaada ka ilaali xaaraanta xaaraan ha ku quudinin ha kuna naaxinin ha kuna korinin oo naar naftaada ha u naaxinin oo ha u korinin wallaahi inay gaajo gaajooto adduunyada ay ku gaajooto gaajaba u dhimato oo ilaahay cadaabkiisa naftu ay ka badbaado jannada ay gasho ayaa u dhaanta dherag naari ay ka dambayso aqulu qawlii hada waastaqfiru llaha liya walakum alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wla cudwana ila clى اظalimiin wslى اllah عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wصaxbih wslma tsliima kaiira ayuha lmuslimuuna cibaad اllah waxaan ku gebagabeynayaa hadalkaa ku saabsan ribada kelmad ku wajahan ragga ku jira baarlamaanka ee la leeyahay sida warku inagu soo gaadhay berri bay u fadhiisanayaan sabtida ah ribada waxaa la idhaahdo bunuugta ribowiga marka horeba iyagaa kala saaray waan akhriyey anigu xeerka waxay u kala saareen bunuugta kuwa ribo ku shaqaysta iyo bunuug iyagu ay ku sheegeen albunuuk lislaamiya waxay yidhaahdeen albunuuk lislaamiya xeerkeedu hore ayuu dhammaado waa laga faaruqay waxay noo hadhay bunuugtii ribada ku shaqaysanaysa taasaa loo codaynaya oo farta loo taagaya waxaanan rajaynayaa in fariintaydaasi biidni illaahi tacaala ay gaadho waana risaalatu nusxin wa wacdin wa tadkiirin billaahi subxaana wa tacaala waa fariin xambaarsan nasteexo wanaagka talin xusuusin waanin iyo baqagelin ilaahi subxana wa tacala aynu ku baqagelinayno waxaanu leenahay ayuha albarlamaaniyuun hadaakum اllah waaslaxakum اllah waraximakum اllah waxaad ogaataan ood maankiina ku qabataan naftiinana aada u sheegtaan inuu ilaahay subxaana wa tacaala kelidii xaq u leeyahay wax sharciyeynta iyo axkaamta oo dhan dejinteeda ilaahay baa iskale kelidii xukumka ilaahay baa iska leh ilaahay baa waxna xaaraantimayn kara waxna xalaaleyn kara waxna fasixi kara waxna diidi kara ilaahay baa yihi in ilxukmu ila lilah xukum ilaahay isaga ayaa iskale ka qadarka iyo ka sharcigaaba cid ilaahay la wadaagtaa ma jirto waa sifo ka mida sifaadka u muuqaalka badan ee ka mida sifaadka rabbi subxaanahu wa tacaala inuu xukumka la gaar yahay uma bannaano mid basharka ka midii iyo bani aadamka inuu isagu cid kale wuxu jideeyo inay cid kale wuxu jidaysa u sharciyeyso oy u xalaalayso ama ka xaaraantimayso ama ay u fasaxdo ama ay u diido arrinkaasoo sharciga ilaahay khilaafsan mid bannaan maaha taasi am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiin maa lam ya'dan bihi illaah arrinka arrinka labaad wuxuu yahay waxaad ogaataan hadduu ilaahay wax xukumo idaa qada allahu amran fii kitaabih aw calaa lisaani rasuulih addoomaha waxaa waajib ku ah dhammaantood iyadoon la kala reebin madaxweyne wasiir baarlamaanku ji nin ku jira guurtida mid ku jira askari ganacsade rag iyo dumar waxaa waajib ku ah sharciga ilahay ina raacaa ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa wax doorasho haba yaraate ay leeyihiinna ma jirto oo ay kala doortaan raacitaanka sharciga ilaahay iyo raacitaanka wax kale qaanuun xeer hawadiis iyo sida naftiisu ay doonayso wamaa waa hadduu qofku yahay qof muumin uu taa fahmi karaa oo ilaahay diintiisu ay xukunto wamaa kaana limuminin walaa mumina ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuna lahum lkhiyaratu min amrihim waman yacsi allaha warasuulah faqad dalla dalaala mubiina nin muumin iyo gabadh muuminada toona xalaalu ma aha hadduu ilaahay wax xukumo ama rasuulku wax xukumo inay wax kale ka doortaan mahma kaanat alduruuf walaxwaal ilaahay wuxuu xukumay rasuulkuna xukumay ribadu inay xaaraan tahay gaar ahaan riba dayn ribada daynta la duldhigo ee bangiyadu ay bixiyaan uma bannaana nin ku jira baarlamaan ama dowlad ilaahay xukumkiisaa mid kale inuu ka doorto hadduu ka doortana ha ogaado ilaahay buu caasiyey waman yacsi allaha warasuulah hadduu ilaahay caasiyeyna wuu lumo waddadii jannada loo mariyay buu ka lumay faqad dalla dalaala mubiina binaan calaa hada yaa cibaad allah waxaan leenahay idiinma bannaana sideedaba ama tan ha noqoto ama mid kale eh arrin xukumkiisa ilaahay uu caddeeyey inaad codayn gelisaan iyo fartaag taa lafteedaaba dembiyaba dadku miyaanay muslimiin ahayn arrin ilaahay xaaraantimeeye sidee loo odhanayaa aynu u codayno oo aynu kala dooranno inaynu arrinkaa ogolaano iyo inaynu diidno laysa lakum lkhiyara ya cibaad allah in loo codeeyo oo qura iska dhaaf in loo codeeyo fasixitaan ribo la fasaxo iyo ogolaansho la ogolaado in loo codeeyo lafteeda ayaa dembiya maa kaana lahum lkhiyara doorasho ma jirto mar hadduu ilaahay xukumay ta ilaahay unbay waajib tahay in la raaco oo sideeda loo dabagalo arrinka saddexaad waxaad ogaataan qofka muslimka mar haddii xukumka ilaahay u caddaado fii masala min almasaa'il oo uu khilaafo xukumka ilaahay hawadiisa u raaco ama adduunyo uu ka doorto maal iyo manfac adduunye hadduu ka doorto waa inuu ogaado waddadii saxda ahayd ee ilaahay la kulankiisa wanaagsan loo maraayo iyo jannada inuu ka lumay qofkaas oo mutaysta ciqaabka ilaahay u xanuujiya naftiisana uu ugu yeedhay cadhada ilaahay inay ku degto fain lam ystajiibuu laka faaclam anama ytabicuuna ahwaahum wman adlu miman itabaca hawaah bigayri huda min allah in allaha laa yahdi lqowma alimiin waxaad ogaataa nebi maxamedow waxaad ugu yeedhay ugu baaqday haddaanay ajiibin hawadooday raaceen ka hawadiisa raaceen waddadii saxda ahayd buu ka lumay waana qof aalima ilaahayna subxaana wa tacaala lumitaanku usii kordhinaya uu kusii ciqaabaya si cadaabka ilahay ugu sii kordho arrinka afraad waxaad ogaataan waxaa ka mida dembiyada u waaweyn oo u foosha xun inuu addoonku noqdo mid xukumka ilaahay ka hor yimaada mid xukumka ilaahay ka hor yimaada inuu addoonku noqdo hada min aqbaxi adunuub wa ashnaci aljaraa'im oo iyadoo la leeyahay oo aayaadkii axaadiisi loo akrinayo culimmadu caddaynayaan inuu idhaahdo maya way iska hadlayaana ha dhegaysanina maslaxad baa inoogu jirta meel heblaayay ribadu ka jirtaa adduunyadao dhan miyay ka jirto ma xalaal bay noqonaysa haddii adduunyadao dhan ka jirto waanay ka jirtaa ma xalaal bay noqonaysa zinaduba adduunyada meelo badan bay ka jirtaa oo ay u furan yihiin guryo ruksad loo siiyeeyo idan ma waxaa daliil kuu noqonaysa meel wadan hebel iyo wadan hebel iyo wadan hebel oo dhul islaam bay ka jirta khamriga imisaa meel lagu iibinaya lagu cabaya inuu shaygu wadamo badan ka jiro iyo inaanu ka jirini arrin shuqul kula ma aha xalaalnimadiisa iyo xaaraannimadiisa xalaalnimada shayga iyo xaaraannimada shayga halka loola noqonayaa waa waxyiga ilaahay subxana wa tacala uu soo dejiyey fain tanaasactum fii shay faruduuhu ila allahi warasuul haddii shay la ysku qabto xaggee loo celinayaa ilaah iyo rasuulka wama اkhtalaftum fiihi min shay faxukmuhu ilaa man ila allah laa sacuudi walaa suuriya walaa suudan walaa siin walaa gayraha faxukmuhu ilaa man ila allah xagga ilahay baa loo celinaya marka qofka ku doodaya sheegay inuu xalaal yahay waa inuu waxyiga ilaahay daliil uga soo saaro ee maaha inuu idha waxaasi meel heblaayu ka jiraayo meel heblaayo adduunyadoo dhan ayaa ku tacaamusho ku dhaqanta xukumka ilaah inaad ka hor timaado iska ilaali nebi maxamed wuxu uhi waman khaasama fii baailin wa huwa yaclamu lam yazal fii sakhat illahi xataa yanzac qofka baatil uu garanayo ku dooda oo difaaca dhexda u xidha say sameynayaan ragga qaarkood oo maanta warbaahinta la taagan difaaca ay difaacayaan albunuuku ribowiya ilaahay cadhadiisa mid ku dhex jira buu noqdaa cadhada ilahay baa dhinac walba ka marta kor iyo hoos iyo midig iyo bidixba ilaa arrinkaa uu faraha kala baxaayo abu daawuud baa wariya can ibni cumar ilaahay markaa u toobad keenaan intaanay dhiman arrinka shanaad qof muumina uma banaano baadil inuu difaaco ribadu waa baadil baadilnimadeedu ay caddahay riba aljaahiliya riba dayn riba albunuug arrinkeedu uu cad yahay wax xataa khilaaf ku jira maaha in qofka in dayn la siiyo shardi looga dhigo inuu dheeraad saaro waa ribada aayaadkuba sida gaarka ay uga hadlayaan qof muslim inuu u doodaa ma banaana mashruuca lagu meel marinayana inuu difaaca uma banaana inuu caawiyaano uma banaana haddii kale dembiga qeybtiisu ku yeelanaya ilahay baa hi walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan waar dembi iyo macsiyo ha isu kaashanina cidda ugu baaqaysa inuu adeecaano uma banaana waxba kaa tari maayeen laa dawlado walaa bunuug walaa dad kale oo ku soo dirsaday cid allaale cid wax kaa taraysaa ma jirto inahum lan yuqnuu canka min allahi shaya ilahay baa yihi ina anzlna ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah walaa takun lilkhaa'iniina khasiima kuwa wax khiyaamaynaya loo yar ha u noqon wla tujaadil can ladiina yakhtaanuuna anfusahum ina allaha laa yuxibu man kana khawaana ahiima qof dembi iyo foolxumo wada ha u doodin hana adeecin adiguna ha raaci war riba yaan loo doodin ilahay ha laga baqdo qofka u doodayana way ka daba iman doontaa ciqaabkeeda haddaanu ilahay uga toobadkeenin adduun iyo aakhiraba uu ku arki doonaa ciddaa u doodayaana ilahay kama celin karto laa fi dunya walaa fi laakhira arrinka lixaad qofka muslimka waxaa waajib ku ah inuu noqdo qof xuduudda ilaahay aan ka tallaabin ee marka loo sheego dib isu taaga marka ilaahay baa diiday rasuulka calayhi salaatu wasalaam diiday waa in noqdo qaa'im lilaahi bilxuja meel kastoo uu joogo waa inuu ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa difaacayo taasuu nasriga iyo guusha ku heli doonaa in tansuru llaha yansurkum wa yuthabbit aqdaamakum waa inuu noqdo aamir bilmacruuf naahin can ilmunkar waa inuu hor istaago qofka muslimka ama baarlamaanka ku jira ama meel kale mashruuc kastaoo la rabo in la marsiiyo oo ilaahay lagaga cadhaysiinayo subxaana wa tacaala laguna fasaxaayo wax ilaahay subxaana wa tacaala uu xaaraantimeeyey ama lagu xaaraantimaynayo wax ilaahay uu fasaxay oo uu ogolaaday waa inaanu aaba yeelin khilaafka cidda khilaafta walow kelidaa miyaad noqotid ha ogolaanin adigu inta kaleba hadday ogolaato ugu yaraan lafahaaga dembi iyo ciqaab uga badbaad ha odhanin dadka badankoodu meeshay mareen baan aniguna maraya bal waxaad isku daydaa kuwaa laftooda inaad ka celiso haadaanta iyo jarka naareeda ay dul taagan yihiin waid qaalat ummat minhum lima taciduuna qowma illahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaba shadiida qaaluu macdirata ilaa rabbikum lacallahum yattaquun si aad ilaahay hortii cudurdaar u hesho innaguna waxaynu u sheegaynaa ilaahay baynu hortii cudurdaar sii dhiganaynaa dumadeennana waynu beri yeelaynaa haddii la qaato waa falxamdu lilah haddaan la qaadanna falxamdu lilah anana qad adayna maa awjaba allahu calayna waxaa nagu filan inaan gudanno wixii ilaahay nagu waajibiyey arrinka toddobaad wuxuu yahay qofka muslimkii waa inuu iska ilaaliyo shubahaad rakhiisa aada u jaban oon qiime iyo macnaba aan lahayn xataa caqliga saxda marka lagu miisaamo marka shareeco laga yimaado inuu quyar qaato u aqbalo in maanta lagu yidhaahdo magacii baa laga bedelayoo faa'iidaanuu bixinay ha ziyaadadii daynta la saaraya magacii baanu ka bedelayoo faa'iidaanuu bixinay waa khidma waa adeega qofka loo qabanayo wax yaroo muqaabil oo laga qaadayo weeye halkana hore waynu ka sheegnay gebigeedaba dayn in laga shaqaysto shareeca ma ogola ama dadka ugu tabaruco ajar ku dalaboo sii haddii ay waktigii ku bixin kari waayaanna fanadiratun ilaa maysara siduu ilaahay yidhi ka sug ilaa ay iska bixin karayaan ha ku dhibaataynoo dheeraad mar walba dusha ha ka saarine amaa xoolahaaga hayso laakiin in dayn laga shaqaysto shareeca ma ogola sideedaba dayntu tabaruc iyo ixsaan ayay ku dhisan tahay shayga xaaraamta ah haddii magacii laga bedelo oo ribadii faa'iide loo bixiyo ama surface waxa ay ku sheegayaan maanta loo bixiyo magacoo la bedela xukumka waxba ka bedeli maayo haddaad dadka layso oo laynta dadka aada u bixiso raaxo tira anaa dee ku raaxaysanaya sida ka ribaduba u leeyahy anaa ka faa'iidaya xukumkii waa halkiisii uun khamriga nebi maxamed baa inoo sheegay aakhiru zamaanka inay dadcabi doonaan oo magaciisa midaan ahayn ay ugu yeedhi doonaan dee ribadiina waynu aragno iyaduna waa la miduun magacuun baa laga bedelaya iyadana magac kaloo loo bixiyaa mar haddii xaqiiqadeedu joogto waxa laale wuxuu ka bedelayaa ma jirto hilibka doofaarka haddaad u bixiso hilib lo-aad ama hilib geel oo magaca aad ka bedesho xalaal miyuu noqonayaa waa maya waxaa shubahaadkaa ka mida taa hore aanu yaro tilmaamay odhanayaan dadka qaarkood bangiyada ribada ku shaqaystaa makay ku yaaliin oo madiinay ku yaaliin oo sacuudigay ku yaaliin sacuudi baad sheegaysaa adduunyadao dhan miyay ku yaalaan sacuudiguma isagaa wax xalaaleeya hal huwa hal lahu xaqu taxliil wataxriim tashriica ma isagaa iskale sacuudiga imisaa sacuudiga ka jira ama dowladi ha samayso ama dadweyne ha sameeyaane wax sharciga ilaahay wax sharciga ilaahay khilaafsan sacuudiguu ka jiraa baad odhanaysaa waxaanan ogsoonahay arrintu inay tahay mid foodsaaro laga dhiganaye sacuudiga inta wanaagsanba lagama qaato ee dowladdiisu ay shareecada ku waafaqday xuduudduu fuliyaa maxaa xuduudda loo fulin waayo ragga sidaa lihi ha soo dhigaan mooshin ah xuduudda ha lagu ogo somalilan saariqa gacanta ha la gooyo markuu shuruuddiisii dhamaystirto oo qisaastuu oofiyaa oo tawxiidkuu faafiyaa shirkiga iyo khuraafaadka iyo bidacuu la dagaalamaa war wax kale iska daya haddaad ku tidhaahdo sacuudiga xarameynka marka lagu tukanayo bisinka hoos baa loo dhigaa kaa yeeli maayo wuxuu ku odhanayaa kuwaas waa wahaabiye aniga wahaabiye hay sheegin hayee markay ribo noqotona wahaabiye maaha waa kuwii lagu dayanayay markay arrin sharciya noqotona waxaa la odhanaya waa wahaabiye iyo wax kaloo la odhanaya abadan ya cabdallah waxaasi daliil maaha wax qof muslim oo caqlile ku hadlana maaha waxaasi inaad tiraa sacuudiga waxaasi ka jiraan ilaahay inaga ma sacuudiga iyo dowladda sacuudiga wax weydiiye inagu yidhi ilaahay wuxuu inagu yihi culimada wax weydiiya fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun oo culimada sacuudigu talo maxay ka yidhaahdeen bangiyada ribada ku shaqaystee sacuudiga dhexdiisa ka jira maalintay bilaabmeen ilaa yowmina haada ilaa maalinkeennan maanta ah ayay culimmadu ka hadlayaan oo leeyiin waa xaaraan lacag lama dhigan karo lalama tacaamuli karo lagama shaqayn karo waashmaan lagama noqon karo haulaai hum culamaa sacuudiya ibnu baas ibnu cuthaymiin washaykhu lmufti cabdilcaziiz aala shaykh walwasiir saalix aala shaykh walfawsaan wa sheekh cabdilmuxsin alcabaad wa saalix laxaydaan haؤuلاء الأئمة وغيرهم يفتون صباح مساء أن هذه البنوك الربوية وما تقوم به من المعاملات الربوية محرمة وأن التعامل معها محرم saasay yidhaha culimada sacuudiga culimaanu inaga ilaahay ina yidhi wax weydiiya waxa kaloo muhima oon xusuusinayaa qolada baarlamaanka inay waajib tahay culimada in la ixtiraamo nin baarlamaan sheeganaya intuu soo istaago warbaahinta inuu ahlulcilmiga oo dhan aflagaadeey u idhaahdo bangi hebel iyo shirkad hebel baa lacag soo siisoo soo dirtay ama sheerar ay ku leeyihiin hadihi tuhmatun khaiira wa waqiicatun aliima waa tuhmad aad iyo aad u halisa iyo meelka dhac weyn oo lagu samaynayo dadka ahlulcilmiga ah sheer kuma lihiin laa dahab shiil walaa banku salaam walaa hayraha min asharikaat meel allaaliyo meel aan sheer ku leenahay ma jirto ilaahay diintiisaanu dadka u sheegaynaa kaad adigu leedahay sheer buu ku leeyahay oo sababtuu u leeyahay bangiyada ribowigii waa xaaraan adigu ummadda u caddeeya u sheeg bal kaba soo qaad tanasulan inuu wadaad sheer ku leeyahay shirkad hebel iyo shirkad hebel kaba soo qaad inuu isagu khalday oo lacag ay siiyeen ay soo direen oo ay yidhaahdeen noo hadal hadduu idhaa ribadu waa xaaraan ma runtii oo mise waa beentii waa runtii ma xaq buu sheegay mise baatil xaq buu sheegay qofku mar hadduu xaq kuu sheego inaad adigu sheegto khaladaad kaleo isagu uu leeyahay ama aad u samaynaysaa khaladkii uu kaa waaninaayay sax ka dhigi mayso xaaraantu kulahaadaana xalaal ka dhigi mayso waxaa waajiba dadka xambaarsan kitaabka ilaah in la weyneeyo ilaahay weynayntiisa ka mid tahay suu rasuulku inoo sheegay waxa waajiba waajibku ah dowladda alra'iis walwusaraa wa majlis annuwaab washuyuukh dhammaantood waxa waajib ku ah inay culimada u noqdaan oo masaa-isha diiniga ahlulcilmiga ay weydiiyaan waxaa kaloo waajib ku ah culimada inay addeecaan oo culimadu waa labada qole ee la yidhi wixii saxaha lagu addeeco mid ka mid ah yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha wa aiicu rasuula wa uli lamri minkum ulilamrigu waayo marka koowaad waa culimada madaxduna culimaday daba fadhi u yihin oo culimadu waxay u sheegeena saxa hadday khilaafaan lama addeecayo waxaa khaldan laguma addeecayaba wixii saxdaha markay sameeyaan unbaa la addeecaya haddii ay muslimiin yihiin waxaa waajiba in iyaga loo noqdo ilahay baa taa amray fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waxaana waajiba inaan la yska fatwoon oo ninka wasiirka ama baarlamaanka ku jira ama dowladda meel kale kaga jira ama ganacsadaha ah maanta mashaakilkayna haysta waxaa ka mid a diintii baa noqotay shay jaban oo cid ilaalinaysaba aan lahayn oo maanta haddaad ka hadasho arrin caafimaad adoon aqoonteeda lahayn afkaa lagaga wada boodaya bal waa lagu xidhayaaba bal balcar waa taasee furo farmasi adoon haysan shahaado caafimaad waa lagu taxaabaya soo maah wasaaradda caafimaadka ku dhaadhicinaysa ha maanta haddaad ka hadasho arrimo dhaqaale tusaale ahaan iyo sida shirkad loo aasaasiya waxyaabaha adoon aqoon u lahayn dadkao dhami aqoon aqoon uma liida ka joog bay ku odhanayaan siyaasadda saxda ah oo gebigeeduba hogaamintii diintu ay ka hadashay ayaan loo ogolayn dadkii cilmiga laha inay ka hadlaan oo dadka qaar ku yar ay iska odhanayaan hebel waa wadaade maxaa isaga siyaasadda u geeyey siyaasadda saxdaana diintay ka mid too dadkaa loo sheegayaa tabaadilkaayna diintay kasoo horjeeda dadkaa looga digaya haddaanu wadaad ka hadal ayaa ka hadlaaya laakiin wadaadku waa inu uga hadlo si shareecada waafaqsan ee maaha inuu isaga laftiisu darjiidho ama uu ka hadlo uga hadlo qaab sharcigii khilaafsan laakiin diintii maanta cid waliba inay ka hadasho waa loo ogoli war maxaa inugu dhacay waajib bay ahayd in la xidho qofka aan ahlulcilmi ahayne masaa'ilulxalaal ulxaraam ka hadlaaya jeelka in la geeyaabahe oo ilaahay diintiisa laga qabto leanna yufsidu diina annaas bijahlihi diintuu dadka ka fasahaadinaya oo jahliga uu kaga fasahaadinaya cid waliba yaanay fatwoonin nin sheegaya qur-aanka inay culimmadu ka yaqaaniin ayaa odhan qur-aanka iga yaqaanin dee qur-aankunbaaba arrimahan loola noqdaaba haddee qur-aanka kaa yaqaaniin dee iyaga ka dambeeya wax weydii waa waajib culimada ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa sheegaysa in la addeeco oo iyaga wax la weydiiyo ilahay yaan lagu been abuuranin dembiyada waaweyn bay ka mid tahay hadduu qof waliba ka hadlo masaa'il lxalaal walxaraam isagoon diintiina aqoon u lahayn isaguba taa isku qirsan ilahay uu ku been abuuranaya waan taquluu cala allahi maa laa taclam waana dembi weyno xataa shirkiga ka weyn walaa taquluu lima tasifu alsinatkum lkadib hada xalaal wa hada xaraam ribada waxaa la idhahdaa yaa cibaad allah waxaan ku gebagabaynayaa dhammaanteedba waa mamnuuc cidda samaynaysaaba ha samayso ganacsada ha sameeyo bangi dabad laga keenay ha sameeyo mid guda ha sameeyo alriba muxarama fii kitaab illah ilahay kitaabkiisa xaaraan bay ku tahy midnaba in loo doodo iyo in la difaacaa ma banaana cid hore u samaysayna qiilu noqon maysa cid dambe doonaysa inay samaystaan allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annar اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد